bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xawaysi wanaagsan baaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aawa iyo daje waa been xada bisha nofembar waa labaatan sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanay magaalada laascaanood qodobadaad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah mas-uuliyaddaasna dadaan u dhiibno soomaalida saan u sheegno aan ugana harnay kuna aaminay ayagaanan ka warsugaynaa hadday dhahan meeshaan qaladaa ka dhacay muxuu dhacay sidaan iyo sidaan xalkeeda waa macay sidaan taasaan ku taageeraynaa ku garab taagana madaxweynaha xilaayintiisa dastuuriga ay dhammaatay ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo dadxulidda hadda socota
galmudug laga bilaabo ilaa xamar ilaa meesha u dambaysa degaamadaas bay hiiraan joa kulli meel maamul ka dhisan yaha male kulli dagaal baa ka wada dhacay waxaasna isagaa u sababa marka xasan sheekh waddankan haddii uu mar kale ku soo noqdo waxa weeye ha laga samro soomaaliya gobol gobol haysanayaa ma jiro walwalka laga qaba dibudhac ku yimaada doorashada oo sii xoogaysay iyo xasan sheekh maxamuud laftigiisa oo wax laga saarinayo dibudhac ku yimaada doorashada iyo duruufaha ku xeeranba doorashadii baarlamaanka aqalka hoose oo la tilmaamayo inay heer gabagabaa ka marayso maamulada ah gurmadka lagu taakulinaya dadka abaarta ay saamaysay oo si xoogan uga socda gobollada kala duwan ee puntland iyo saamaynta abaarta iyo biyo la-aanta oo sii darnaatay guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha sheekh faad maxamuud xaaji nuur ayaanu ka waraysan hay-adda tadaamun oo magaalooyinka puntland ka bilowday barnaamij agab aruurin ah oo lagu caawinayo dadka ku caybsamay abaarta maxkamadda ciidamada ee puntland oo xukunno dil iyo xabsi daayina ku riday rag ay ku heshay dembiya daacishnimo baahada puntland oo beenisay eedeemo musuq maasuqoo laga daabacay qodobadaasi kuwa kalo xiisa badan barnaamijka caawiya dadjika ayaa dhegaystayaal ku maqlaysaan anigoo cabdi cumar geediya idinla socodsiinaya wuxuu barnaamijka caawiya idinka imaanaya magaalada laascaanood ee u diyaar garoo mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo dadjika waxaan ku bilaabanaysa qodobadaba ku dhegaysanayseen gobollada kala duwan ee soomaaliya siiba xarumaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa ka socda dadaallo lagu maagan yahay in lagu gaaro doorashada madaxtinimada ee soomaaliya taasoo ku mudaysan soddonka bishan aynu ku guda jirro ee nofembar qorshahaasi socod ee gaarista doorashada siiba doorashada baarlamaanka aqalka hoose iyo soo bixidooda ayaa si weyn wax wax looga saarinaya madaxda siyaasadda ee dalka sida madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulada waxaa ka saaridaasi oo ah inay faragelin ku sameeyeen habka doorashada iyo dadka soo baxaya taas oo isugu jirta siyaasad iyo dhaqaalaba madaxweynaha xilaayiintiisa dastuuriga ay dhammaatay ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid a madaxda sida weyn loogu eedeeyey faragelinta doorashadaasi baarlamaanka aqalka hoose iyo kii koraba iyadoo la xusayo meelaha qaarka si toosa in loo arkay faragelintaasi xasan sheekh ayaa maanta magaalada muqdisho waxauu ka furay shir lagu magacaabo tashi qaran kaasoo uga hadlay siyaasaddiisa waxqabad ee intii xilka uu hayay waxaana dhinaca kaleeto uu ka hadlay xasan sheekh doorashada baarlamaan ee hadda socota isagoo sheegay hoggaanka dowladda dhexe inuu ka durugsan yahay wax faragelin oo arrinkaasi ay ka sameeyaan guddiga hawsha wadana ay yihiin kuwo u madax bannaan arrimahooda waxaana hadalkiisii ka mid ah mas-uuliyaddaasna dadaan u dhiibno soomaalida saan u sheegno aan ugana harnay kuna aaminay ayagaanan ka warsugaynaa hadday dhahan meeshaan qaladaa ka dhacay muxuu dhacay sidaan iyo sidaan xalkeeda waa macay sidaan taasaan ku taageeraynaa ku garab taagana kursigan doorashadan khaldi weynaa ka dhacay ha lagu celiya hadday dhahaan ha lagu celiyaan la leenahay muxuu ahay inta sidaanaa ka dhacday sidaan iyo sidaana xalkeeda ee hadda ha la xaliyo hadday yidhaahdaan waxaan ku xoojinaynaa mas-uuliyiinta dowladda ee meeshaan joogtahay in ay dhegaystaan kadibna taladaas ay yeelaan ha la joojiyo waxay yidhahdaan ha la socodsiiyo ha lagu celiyo ha la qabto dadkan ha laga qabto ummadda dhammaan inaan ayaga dhegaysana si aan u helno marka in badanna muxuu ahay madashu waa ka wada hadalnaa inkastoo aanan isla joogin hal meel haddana adduunyada casrigaa mar walba waxaan galnaa shir oo xagga maxaan ku yidhahdaye teleconferencinka waa waa kala warqaadnaa dhibaatooyinka soo baxa waxyaabaha la sheego dhan waa isu sheegnaa waana ku adkaynay welina waa ku adkaynayna fursadaana uga faa'iidaysanayaa maamul goboleedyada hogaamiyeyaashooda golahooda golayaashooda kala duwan ciidamadooda amniga dhammaan waxaa waajib ku ah in ay ilaaliyaan habsami socodka doorashooyinka oo aanay carqalad iyo qashqashaad iyo qof muwaadin soomaalido la dulmiyahay inaanay dhicin hadday dhacdana wixii xal u ah oo gudiyada u xil saaran xal u arkaan oo ay go'aamiyaan in lagu taageero oo lagu waxeeyo oo lagu garabsaago qawaaniin iyo nidaamaan dhiganay marna raalli kama ihin cid lagu raalli garay doonana ma jirto qaanuunka inuu dhinac maro nidaamkii doorashada loo dejiyey inuu inta dhinac maro oo dhinaceeda wax ka raadsado oo wax ku samaysto cid raalli looga yahayna ma jirto cid raalli looga ahaanayna ma jirto dadka soomaaliyeed marka waxaan rabaa kalsooni buuxda inay isu qabaan ayaga iyo dadkooda doorashada waa tartan garinimo laba ninkama wada qusisaa la yiriye dadkii tartamay qof baa soo baxay aakhirka kii soo bixi waaye waxaan leenahay waa dadaashay waa tartantay sugo sanadka maxaan ku ihahdaa laba kun iyo labaatan ilaahay idankiis mar kalaa iyadoo intaan kasii ballaaran oo dad intaan ka badan ay wax dooranayaan yaad gaaraysaa laakiin ha isku dayin carabu inta kula tagto oo xanaaqa kula tago oo daalkii iyo muxuu hurdabeelkii kugu dhacay ay kugu soo baxaan intaad carurtid wax hallaynin waa kasii daraysaa daawo ma dhalaysa qof walba waxaan leenahay marka muxuu ahay nidaamkaas inaan markaan u soo noqono tala qaran waxaan rabaa qaasim iyo saaxiibadiis inaan aad iyo aad uga mahad celino dadaalka ay sameeyeen si volunteernimaha tabaruc ah oo dhaqaale ayagu ay raysgarayseen ay abuursadeen oo iyagu ay isdireen oo ay safreen oo ay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba meel kasta geeyeen fikirka dadka soomaalidaana fikir ka soo aruuriyeen oo arrimaha horumarinta iyo waxa horumarka sababta u ah noqon karo dadeji kale ay soo aruuriyeen aan welina ay aruurineen tala ah ayay ku jiraan waa mahadsan yihiin gabdhahaas iyo wiilashaas soomaaliyeed ee dadaalka noocaasi suubiyey qaasimna uu u yahay muxuu ahaay odaga aad iyo aad ayuu barnaamij barnaamijka tala qaran marka xigmadiisu waa saas maxaa tala ah war aan helno talo talakulnool talakulnool aan noqonno aan helno talo aan hore ugu soconno intaanan tallaabta qaadin marka hore horta dhinacaan tallaabta u qaadayno iyo meeshaan tallaabta aan dhigayno aan sii ogaano wax aan ka leenahay waayo waa ku soo meel marnay waa noo miro dhashay haddana weli waa sii xoojinaynaa model soomaaliya ay leedahay oo adduunyada kale in badanoo ka mida ay uga daysato ayay noqon doontaa adduunyada adduunyada burburka ku dhacay ee dowladuhu ay ka dumeen inta badan waa la kala adkaaday qolaa xoog inta dalka ku qabsato yaa dadka kalena muxuu ahay ra'yiga siyaasadee ajandaha siyaasadee isla qateeda meel mariyaan dalkan ilaahay idankiis wuxuu noqon doonaa taariikhii ku geli doonaa dalka dhibaatadii iyo burburkii gaaray wada tashi uga soo baxay iswaraysi isqadarin yacni isu dhaga nuglaashi isku dhaga furnaan isu nuglaashiyo ixtiraam isqadarin dalka uga soo baxay oo uga soo meel koraan layidhaha madaxweynaha jamhuuriyadda dad badanoo soomaaliyeed oo dib dambe runtii iigu hambaliyeeyey berigii la samaynaya madasha war maxaa dhacay madaxtooyadii baa la macnotirayaa madaxweynihii baa muxuu ahay la magaciiseynaya maxay yihiin waxaan maxaan ku idhahdaa meesha la isu keenay iyo wax la mid ah ayaa runtii doodo badan dad badan ay qabanayeen laakiin maanta madashu waxaa inoo dhashay oo la-aanteed laga yaaba inay xoogaa doodood jir lahayd laga yaabe dibad u cara iyo duurku nool inaan ahaanen maanta inaan daqiiqad kasta ama meel inta lagu ballamo la ysugu imaanayo la wada fadhiisanayo ama inta lagu ballamo muxuu ahaay taleefon wadar ah wadajir ah la gelayo oo qadiyad kastoo soo kacda soo dhaqaaqda laga tashanayo oo laga heshiinayo oo laga ballamayo qadiyadii maxaan ku ihahdaay colaadii hadda u dambeysoo gaalkacyo ayaa ka mid ahayd madashu intaasoo jeer muxuu ahay ay shirar ka gashay tala ka soo jeedsay taladeediina way dhaqan gashay aad iyo aad ayaan runtii u bogaadinaynaa una ammaanaynaa mas-uuliyiinta puntland iyo galmudug labadaba oo runtii muujiyey xilkasnimo dheeri ah oo maxaan ku ihahdaa saacado badan oo hawl badan ay u tiileen runtii oo aan ka goyn inta gaalkacyo fadhiista jilibka u laabay mushkiladaas in la xaliyo sidoo kale prime ministerkeenna oo asigana intaasoo saacadood ku bixiya gaalkacyo inuu tago dhex fadhiisto mas-uuliyadda dareenka inaga leedahay waa sida mas-uuliyadda dareenka inaga leedahay waa sida tala la wada tashaday oo la kala war qaaday oo wax laysla qaabeeyey ayaa mushkiladii gaalkacyo ku xalisantay mas-uuliyiintaasna waa dhex istaageen khatar kastoo leeday u bareereen waa dhex istaageen way xaliyeen marka waxaan rabaa tala qaadan talo
madaxweynaha xilaalinta dastuurka ee dhamaatay ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi xab Een, hadda waxaa maanta i keenay nin la yidhaahdo xasan sheikh oo xamar joogo madaxweyne mar ahaan jiray haddana weli meesha xoog ku haysa in ninkaas meesha uu ka baxo oo ummadda soomaaliya isugu tagto oo ninkaas xafiiska laga saaro oo ninkaas aan la- waddanka la keenin haddii lagu soo cesho ninkaa waddanka waxaad ogaanaysaan waddanka soomaaliya ha laga samro dib dambe waddankaasu sheekadiisu waa dhammaanaysaa gobolba meel buu aadaya maxay tahay marka adigu sababta aad sidaa u leedahay waynu ognahay xasan sheekh maxamuud laba kun iyo labayo toban baa la doortay Een, dowladdii ilaa xilliga uu hayay ha jiraan waxyaabo badan oo lagu dhaliilayay laakiin waxyaabo badan bay qabatay Een, anigu ma aaminsana xasan sheekh dowladdiisa inay wax qabatay habeen walba t v buu iska keenaa wuxuu wa- ee, la yimaadaa niman uu qaabilay niman la qaabilay oo ama ajnabi iyo waxaas yahayna waxqabad ma aha dalka in wax laga qabtaa la rabay xamar buu ku nool yahay xamarna weli dagaalki baa ka socda xabadii baa ka socota Een, intaa uu isagu maaragtay een, soomaali ahaan degaanka isu xigaan g- gal- galmudug laga bilaabo ilaa xamar ilaa meesha u dambaysa degaamadaasba hiiraan jowar kulli meel wad- maamul ka dhisan yaha male kulli dagaal baa ka wada dhacay waxaasna isagaa u sababa marka xasan sheekh een, waddankan haddii uu mar kale ku soo noqdo oo waxa weeye ha laga samro soomaaliya gobol gobol haysanaya ma jiro waxyaabaha hadda adiga ku muuqda oo aad isu leedahay waa laga gaabiyey ama dowladda hadda waktigeeda dhammaaday oo ka gaabiso waxba kama aysan qaban maxaa ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan dalkan waa burburay dagaal baa ka dhacay waxaa la rabay heshiis in la sameeyo dalka laysu keeno shirar heshiis laysu sameeyo ma waxaa la rabay in waxyaabaha adduunka loogu deeqay dalka go- maadaama federaal la qaatay gobol walbaba wuxuu leeyahay la siiyo gobolladii wax laga wada muujiyo xamar mee magaalo madaxdii weeye in la nabadeeyo waxaa la rabay waxyaabo badan in la qabto isaga wareeg iyo shir iyo marba meel tag iyo marba salaad eh, ugu tag maaragtay eh, dad ajnabiya u sujuud iyo meelo aan loo dirsan iyo wax laga la- lagu yaqiiqsado baa ninkaas ku badnaa waddankana wax kama uu qaban eh, dibad iyo daakhil midna wax kama qaban haddana wuxuu rabaa xoog inuu ku yimaado oo lacag la baxo taasuna waa xaaraan qo- mas-uuliyadda een, dad islaamaan nahay qofku inuu mas-uuliyadda xoog iyo lacag iyo ku raadsho waa xaaraan marka taasuna waxaa weeye danaysi isagu leeyahay dalkii u danayn mayo waa tahay een, ugu dambayntii dad badan ayaa aaminsan soomaalida amaba soomaaliyaba dhibaatada haysata inay kow ka tahay in sanad kasta hogaamiye cusub la keeno oo ay wanaagsanaan lahayd bal in hogaamiye xilka soo hayay loogu celiyo bal in wax qabto uusan jeebka bilsan arrinka adugu maxaad ka aaminsanta hogaamiyaha dal waa lagu ceshaa hogaamiye hadduu wax taray hadduu maanta xasan la leeyahay waxaasuu qabtay waa soo ta- tartan waa geli karaa laakiin nimaan waxba qaban oo waxyeello maahane wax wax tara haba yaraatee aan lagu hayn Een, in la mar kale lagu soo cesho waa dalku ha sii baabo waxaan aaminsanahay xasan hadduu meeshaa ku soo noqdo soomaaliya gobol gobol haysanayaa ma jiro gobol waliba dhinaciisuu u baxayaa dadkuna waa kala tegaya soomaaliya maanta xasan hadduu ku soo noqdo rajo lagama qabo marka waxaan ragga xildhibaanada loo doortay oo la leeyahay hadda lacag bay qaateen oo lacag baa lagu shubay inay waxaa ka digtoonaadaan oo dalka ayan gacantooda ku burburin hadday xasan doortaan waa burbur ay dalka ugu talagaleen injineer khaalid yuusuf faarax ayuu kaasi wuxuu uga rabay cabdishiid bashiir dhinaca kaleta doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka dhinaca kaleta doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka ayaa la tilmaamayaa inay heer gabagaba marayso xildhibaano badanna ay soo baxeen meelahaasi waxaa ka mid ah puntland jubbaland iyo koonfur galbeed maryam taqal xuseen waxay ka mid tahay duljoogteeyayaasha doorashada aqalka hoose waxayna sidoo kale ahayd xubnaha sida gaarka ugu xilsaaran doorashada aqalka hoose ee jubbaland amina ladan ayay uga warrantay dadaalkooda duljoogtayneed iyo doorashada socotaba
bismi illaahi raxmaan raxiim doorasho dad baan markaa idiin sharaxo doorashada awal waxay ahayd kow waxaan soo marnay soomaaliya doorashada qof iyo dhab iyo qof qofku rabo sanduuq inuu ugu ridanaayo waxaa markii dowladdii dhexe dhac duntay waxaa soo baxday doorasho shaksi uu magacaabanayo oo uu leeyahay qofkaasaan u saxiixay mas-uuliyaddii ee dowladda inuu uga qayb gala beesha kii muddo markii la soo waday oo aan ku tali jirnay in laga gudbo qof iyo cod loo gudbo probleemo jira awgood waa suurageli weyse waxaa timid doorasho ee dhexdhexaada oo aan qof iyo codna ahayn ee hayne hal qof wuxuu soo magacaabaa waxaa timid konton iyo kow qofood oo beeshu ay ka imaanayso oo lix iyo toban ay gabdho ka yihiin ayaa waxay loo soo fadisiyo ergadii noqday oo dooranaya shaksiga beeshaas ka soo baxayo doorashadaas ayaa dalka ka socota marka wax kasta markay isu yihiin qalab iyo saxba waa leeyihiin ee ummadu markay isu timaadane ma ma wada qancayso qof kasta kuma dhehayso ani waa qancay laakiin waxaa laga fiiriyaa averageka guud see wax u dhaceen ma wax halaalaha dhacay ma wax dhibaato laha dhacay waayahay ee, dadka waxaad ka mid tahay muddada doorashada ay la socotay la socday oo halkan joogay ee, dabcan qof qabiil ahna waa taa aqoon-yahana maxaa kaaga baxay intay doorashada socotay
aniga doorashada waxaa iga baxay annaga waxaan ku xisaabtamaynay miiska marka lasoo fariisto ee sanduuq lasoo dhigo in dadkii konton iyo kowda qofood soo safata ee sanduuqaas ay ku ridayso haddii banaanka wax ka dhacaan ama guryaha erge isugu tagto ama laaluusla kaa qaato annaga goobjoog ma nihi mana ka warrami karno inta badanna mararka qaarkoodna waxaaba dhacaysa shaksiyaadka markay soo fadhiistaan inay dhahaan shaksigaanaan u tanaasullay oo aan siinay mas-uuliyaddeena sida maanta ka dhacday laba gabdhood oo tartamaysay gabadh kamida wakiilay soo samaysata ma imaanin waxay tiri aniga waxaan u tanasulay gabadhaasaan siiye kursigeedii ee beesha jareer weyne afar qofaa tartamaysay oo midu gabadh tahay iyo saddex raga gabadhi ayaa dadka ugu fiicneed inta istaagtay markay aragtay ee waxay tiri maxaa ka qabtiin ragow haddaan u talasulna ninkii hore xilka u hayn jiray go-aankii ay isku raaceen waxaa loo waxaa loo talasulay ninkii hore mas-uulka u ahaan jiray oo horey baarlamaanka hore ugu jiri jiray marka ilaa hadda waxaan aragnaa wax dhibaatada ma aragno beelo kalena waa tanaasuleen beela kalena waa tanaasuleen marka wax wanaaga oo wax isu quurida ayaa mararka qaarkood aan la kulanaa waayo maamul maryan waxaan la soconaa in beesha caalamka ay ugu baaqdo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in door firfircoon laga siiyo dumarka ee boqolkiiba soddon doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hooseba ka waran ma isleedahay ma isleedahay door firfircoonaa dumarka laga siiyo gaar ahaan maadaama aad ka mid tahay observarska korjoogayaasha doorashada ee jubbaland muddana halkan aan wada joogno runta horta lagama haysto maanta anigu jubbaland ayaan maalintay doorasho bilaabatay ilaa maanta aan taaganahay waxaan u taaganahay waxaa waa qoondada haweenka inaan helo oo xaqiijiyo ayaan u taaganahay soomaalidu waxay leedahay dhaqan adag bulshadeena waxay inta badan ee tixgelisaa waxa ragga la yidhaahdo marka ee, annaga gabdhaha noogu qoran ee- ee ee jubbaland oo aan ka rabno gabdho ahaan inaan ka helno saxda waxaa noogu qoran jubbaland labayo toban gabdhood jubbaland waxaa noogu qoran labayo toban gabdhood labayo tobankii gabdhood hal gabar waxaynu aqalka sare uma fadhina annaga aqalka hoose aqalka hoose inay kasoo baxaan labayo toban gabdhood labayo toban gabdhood Haye.
ilaa hadda gacanta waxaan ku hayaa oo soo baxay maanta toddoba gabdhood Mm, tirada la doortay ah tirada soo baxday oo la doorto oo banaanka taagan waa toddoba gabdhood marka shan gabdhooda haray macnaheed saa waran shan gabdhooda haray haye waxaan rajaynaynaa shantaas in la helo haddiise la waayo Haye.
jubbaland waxaan caddaynaa inay gobollo badan ka fiican tahay Haye.
oo hadda aan laga haynin shan gabdhood oo isku toos berri mee qa- qabiilaa la filaa marka inay soo galaan waxaan weydiinaynaa administrationka cidda ku shaqale Haye, haye.
hadda cidda soo gelayso ayagaan weydiinaynaa laakiin macnuhu ma aha haddaan weyno in jubbaland wax laga waayo Haye.
jubbaland waxay dhaantaa gobollo badan Haye. oo waxaa ujeedna inay dhiirigelinaysa dumarka inay ay- soo ay- baxaan ay- ay dumarka dumarka dhiirigelinayso ay- ay- ayaa halkan ka muuqata una cadaynaynaa ummadda marka berri oo kale maadaama ugu dambaysa sida guddiga doorashada ee ay sheegeen een, waxaa laga filayaa in shan gabdhood ay ka soo baxaan ay ka soo baxaan Haye.
hadday siroobi weyso Haye.
ninkii aad ku lahayd toban iyo labo ee toban ku siiyey inkastoo labadeeni gabdhood aan mar kasta annaga bayhaanka guud aan rabno kana wada hadli doono haddana dad badan oo wax dhiiriya waa garta waxaan la soconaa laakiin qabaa'ilada qaar oo markii hore een, u sharaxnaa rag kursigoodna rag uu ahaa in ee, dumar lagu calaamadiyo intay qarashaad soo galeen ee, musharaxiinta ergooyin badan soo wadeen ee, dhibna halkaa uu ka dhacay oo qabsadeen arrintaana soo idiinma muuqato oo dhibaato maaha markuu ogaaday in gabar laga dheeray ayuu nin kasta soo cararay oo dambiil lacag ku soo qaatay annaga dumarka haddaan nahay dambiil lacaga ma wadno waxaan wadnaa inaan ummadda dhahno waxbaan qabanaynaa aan ka mid noqono decision makinka dalka xukunka awoodda dalka meesha lagu qaato, go-aan gaarista inaan ka mid noqono awgeed laakiin dambiile lacaga habeenkiina ma wareegaan gabdhuhu hoteelada lacag ma geeyaan ninkii iswaalay markuu gabar kursiga ku arkay oo loo calaameeyey waa danihiisa qabiilada badan wuxuu ku andacoonaya in dumar aanay waxba qaban karin fikirkaas ka waran horta waxaa nasiib darro ah qof bini aadana oo alla abuuray oo human being oo kula siman inaad tidhaahdo waxba ma qaban karno marka runta loo hadlo muxuu ragga qabtaa intaan carruurtii dhalnay reerkii dhaqnay wax barannay inaan wax qaban karno bulshadaa noo markhaatiya haddii la isgarab xasdaayo waa meesheeda waxyaabaha dembiyada la xoqaayo oo la leeyahay naaguhu guryahooda ka soo tageen oo naaguhu ilmihii ay daadiyeen oo ma naaguhu waxay diideen inay raggooda naagaha inay raggoodii iyo reerkoodii iyo gurigoodii soo bedeleen waa dacaayad raqiisa dacaayaddaas raqiiskana dumarka wax uma dhimayso dumarka soomaaliyeed labaatan iyo dhowr sano oo dalku dowlad la-aan ahaa dadkay waxbareen aa maanta mas-uuliyiinta qaranka ka mid noqonayo ma kaste ee dowladdii dhacdayna meel kasto mas-uuliyadda gabaraa heli jirta waxaanan caan ku nahay annaga korruption marka kama shaqayno laalusqaalasho kama shaqayno dalka dhicidiis ka gabdho waa wadaniyiin ragga soomaaliyeedna haddaan fiiriya wadani ma rabaan waxay ku tartamayaan hebel daaruu dhistay daar maa dhistay annaga daar dalka kama dhisano laakiin dalka hooyo inaan dhibko annaguma noogu magac daran yahay dalku waa dalkii hooyo dadku waa dadkii hooyo annaga inaan dalku dhismo iyo dadka dhismaan rabno marka dacaayadda raqiiska ah waxba noqon mayso ishaa markhaatiya gabaru maxay tahay gabaru maxay qabataa qaabkee gabdhaha soomaaliyeed u howlgalaan waxaan nahay qofka keliya dhabarka ku sida naaska siisa guriga dhaqda odaga raali gelisa waxbarata caruurteeda waxbarta dalkan rabta inay wax ka noqoto waayahay maama maryan ee culimo adduunka soomaaliyeed laftirkooda waxay tumusan yihiin in dalal shisheeye waxaan laga keeno oo qasbiga fikriga iyo dagaal maskixiyeed ay tahay in boqolkiiba soddon dumarka laga siiyo baarlamaanada oo arrintaana ay ka timid dalal iyagoo laftirkooda dumar aanay door fiican ku lahayn maamuladooda maxaa arrintaas ka dhihin horta annaga dad islaan ahaan nahay boqolkiiba boqol owlaad gaala ma lahiin Me- maryam takal xuseen ayaa kaasi ahayd oo ka mid ah xubnaha duljoogto ee doorashada baarlamaanka aqalka hoose ka socotay jubbaland barnaamijku cawdasi dhegeystayaal wuxuu idinka imaanaya magaalada laascaanood anigu cabdi jacfar gedi aad la socodseenaya waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha fm dalshir iyo internetka oo aad naga maqli kartaan radio dalshir dadko xaaladaha abaareed iyo kuwa biyola-aaneed ee ka jira deegaano badan oo puntland ah ayaa ah mid xoogan iyadoo meelaha qaarna la tilmaamayo inay jiraan xaalada liidasho oo daran oo dadka iyo dunyada la xiriira dhinaca kale waxaa socda gurmado ballaaran oo lagu taakulaynaya dadka iyo dunyada abaarta iyo biyola-aantaasi ay heshay taas oo si siman uga wada socota gobollada kala duwan ee puntland waxaana meelo badan ka socda haatan gaadhsiinta sahayda gargaar sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur waa guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland goor dhaweyd oo caawa ah ayuu u warramay radio dabshir isagoo faahfaahin ka bixiyey baaxadda gurmadka la sameeyey ilaa hadda gaarsiinta lagu tallaabsaday ee goobaha baahidu ay ka jirto iyo arrimo kale wuxuuna u warramay xasan haysan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم abaarta runtii waa abaar lixaad leh oo dee qof walbaa ogyahay waa abaar aada iyo aada u ballaaran runtii goboladan oo dhanna ka jirta meelo badan oo soomaalidu degtana ka jirta ilaa iyo haddana dee kolley waddanka roob ma jiro ilaahay baan ka rajaynaynaa subxaana watacaala in roob keeno laakiin abaarta runtii waxaa la dhihi karaa waa abaar caama haba lasii kala darnaado abaar runtii xoolihii in badan oo kamida wiiqday kuwa joogaa liitaan haddaan ilaahay subxaana watacaala farig jagdileer ku furinna runtii masiibo halisidii ay ka imaan karto ilaahayse waxaan ku rajaynaynaa subxaana watacaala dunuubtaydaba ha iska badanta dad muslim aan nahay inuu ilaahay noo soo gargaaro oo nasoo furto subxaanahu watacaala waayahay sheekh fu-aad gurmadka iyo dhaqaale ururinta aad ku jirtaan guddigiina ma dabooli kartaa baahida abaareed ee ka jirta dalka maya walaal ma dabooli karto leano annaga lacagaha ilaa iyo hadda naloo yaboohay lacago laba boqol oo kun ku dhoweeye laakiin enooma soo xaroon waxaan umalaynayaa ilaa iyo hadda waxa soo xarooday uun lacago aan maaragta aan isle ilaa toddobaatan iyo sideetan iyo kun meelahaasa soo xarooday inta kalena insha allahu tacaala waan ku daba jirnaa waan ka shaqaynayna maantoo dhan aan soo ururina insha allah waana kasii shaqaynaynaa dhanka kalena dee gurmadku wuu socdaa oo hadda yani laba madax waxay ku kala maqayeen qolana nugaal meel kamida oo hawdka ah bay jirtaa qolana dhinacaas iyo cadduunka iyo jariiban bay jirtaa beri subax alasayna insha allahu tacaala laba qoloo kale ayaan rajaynaynaa inaan cabo bixino marka gurmadkuna wuu socdaa insha allahu tacaala waa isku wadaynaa inaan wixii ururino iyo inaan gurmadkii wadno haddii ilaahay ka raali noqdo laakiin wax runtii dadka ku filan maaha waa iska dhiig joojin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inta dhiig joojinta la wada inuu ilaahay si degdega noo soo furto waaya sheekh fuaad marka laga tago gurmadka gudaha ma jiraan dhaqaale aad ka hesheen dalka dibaddiisa iyo adduunka dacladiisa kale ama soomaalida wallahi jaaliyadaha dibaddu runtii marka la fiirsho gurmadkan aada iyo aad bay kolleyda waa u yaryihiin waxa ka imaanaya waa iska jiraan dad runtii dhaqaale kooban soo diraya nin boqol iska soo diraya gabar boqol iyo konton soo diraysa marka laga reebo runtii dhaqaalaha ugu badan oo hadda naga soo gaaray dibadda waa gabdhahaas degan australia waliba pers magaaladeeda degan oo afar afar kun iyo boqol iyo sagaashan dollar noo soo diray dhaqaalaha labaad gabar soomaaliyeed oo iyadana sweden joogta weliba magaalada stockholm ayaa iyaduna ugu badnayd oo laba kun oo dollar soo dirtay magaceeda waxay naga qoxogsatay inaana sheegin laakiin magaalada stockholm bay degan tahay laba kun oo dollar bay soo dirtay way jiraa dad boqol iyo konton dad boqol laba boqol soo diray waana wax aada iyo aada u yar laakiin intaa unbaa umuhiimsan ilaa iyo hadda wax dibadda naga soo gaaray waayahay idinka gudi ahaan gaarsiinta gurmadka deegaanada durugsan iyo cadaalad falkiina waxqabad maxaad nooga sheegi kartaa guddoomiye wallahi niyo anagu dee waxa weeye bini aadan baan nahay waxaan haynaana waa yar yihiin tabartayaduna waa yar tahay waa laga yaabaa dhulka inaanaan tuulo tuulo u gaarin laakiin anagu dadka markale haysanayno hadda meeshii dhib badan baan gaaraynaa sidii sanadkii horeba aan yeelnay waad garan kartaa sanadkii hore waxaan kasoo bilownay deegaanka maxaan ku lehay fiqafuliyaan kasoo bilownay ilaa soolgeriyaan gaarnay xingalool baan kusoo noqonnay baraagaha qol baan soo marnay allahu mustacaan markaasaan waxaanu u gudubnay inaan xaggaas iyo dhulka maaragta maxaan ku leeyahay degmada rako iyo allahu mustacaan meesha la yidhaahdo xumbays iyo sarmaan iyo meesha la yidhahdo adingeri iyo qalwo iyo qaararsoor iyo maxaan ku leeyahay dhulkaas aanu marnay kabacdina ilaa iyo xeeb iyo togob iyo uusgura iyo dhulkaasaan marnay runtii annagoo dhulkaa maraynaa roobkii bilowday haddana insha allahu tacaala dee guddigu waxay soo mareen laga soo bilaabo degma tuulada la yidhahdo xoobabays oo isku shuban ka shishaysa maxaan ku leeyahay isku shuban laftigeeda inkastoo aysan waxba ku qaybin way mareen uun xaaladday fiiriyeen xiriir ay tageen biyay kusoo qaybiyeen dhulkaasay soo mareen meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay megaag bay soo mareen waxay soo mareen meesha la yidhaahdo sarmaan waxay soo mareen xumbays waxay soo mareen rako waxay soo mareen allahu mustacaan adingeri waxay soo mareen meesha la yidhaahdo ilaahu odanbeerka u dhigan qormo buurcad waxay tageen ilaa iyo qarxis uusguray soo mareen haddana wataan kuu sheegay nugaal hawdkeeda meelo kamida oo aad looga cabanayo waa lagu maqan yahay dhinacaas iyo cadduunka iyo degmada jariiban waa lagu maqan yahay degaankan hadda oo ufayn iyo ku xeeran iyo aad iyo aad isagana looga qaydanayo insha allah beri baa lagu baxayaa jool iyo sanaag dhulka udhexeeyo isaguna aadka iyo aadka runtii uliita isagana waa lagu baxayaa marka anagu runtii dadka ma kala haysanayna laakiin waxaan qiraynaa inaanaan degmo walba gaari karin hadda soomaalida waxay tiraada inaan xil xil qaaday eeqaad waa laga yaabaa dadka qaybtooda inay dhaan cadaalad ma samayn annaga meesheedii laba imaan ayagana waa u garaabaynaa sababtoo duruufta keenaysa annaguna maadaama dee aan mas-uuliyad qaadnay ilahay hortii waxaan dadaalaynaa inaanu cadaalad samayno hawlkarnimana ku shaqayno wixii eedoo naloo jeediyana dee waa taxamulaynaa oo dee eedi waa imaanaysaa aad baa umahadsan tahay guddoomiye sheekh faad adigaa badan walaal aad iyo aad baa umahadsantahay gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland sheekh fa'aad maxamed xaaji nuur ayuu kaasixaa wuxuu u warramayay xasanayda jamciyadda khayriga ah ee lagu magacaabo tadamon ayaa waxa ay xaafadaha magaalada boosaaso maanta ay ka bilowday barnaamij tabarucaada oo loogu gurmadayo dadka abaabta ay saamaysay ee ku sugan deegaanada kala duwan ee puntland barnaamijkan ayaa hay-addu dadka iyo xaafadaha kala duwan uga aruurinaysaa wixii ay awoodaan oo agab iyo qodful duruur isugu jira si loogu gacqabto dadka ku fara banaanaaday abaarta kulan qorshahaasi lagu daafurayay ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka gobolka ee magaalada boosaaso waxaana halkaasi hadalla ka jeediyey madaxa ololaha tadaamun ustaad yuusuf suuri iyo guddoomiyaha isla hay-addaasi tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq waxaana sidoo kaleeta ka hadlay xubno golaha deegaanka magaalada boosaasaas waxaana hadaladoodii ka mid ah
halkan xafiiska gobolka bari waxaan maanta ku daafuraynaa ololaha gargaarka abaaraha puntland ee hay-adda tadaamun oo ma garanaysaa saan la soconno dhulkii waxaa ka dhacay abaar caamiyo ah oo baahday abaartaas oo waxyeelaysay xoolihii ku dhaqnaa miyiga xooluhuna ay ahaayeen waxyaalaha aynu ku fadhino magaalada sidaa awgeed gurmad la rabo in loogu gargaaro loogu olole loogu gargaaraya ayaa waxaa lagu daafuray gobolka bari waxaa nagala soo qaybgalay guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa waxaa saaad aragtaan guddigan tiimkan waa guddigii ololaha gargaarka abaaraha ee puntland ee tadaamun waxay diyaar u yihiin in ay galaaniin magaalada boosaaso suuqa xaafadaha kulliba ay galaan qof walba wixii uu heli karo inuu ugu deeqo maanta ma aha maalin wax lala bakaylo waxaa la rabaa in bulshada wax loogu deeqo nin walba wixii uu heli karo oo weliba inuu naftiisa uu ma garanaysaa saddex waqti uu wax cuni jiray inuu meesha intuu hal waqti ka saaro ma garanaysaa wixii ku bixi jiray uu geliyo ummadda u geliyo wixii aad hormarsataan waa helaysaan ilaahay hortiisa ayaa ka helaysaan maalkuna sadaqada wuu ku bataa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran waacdama ajraa waxaan leenahay ha kala bakaylinina ha kala bakaylinina maantay maalin lala bakaylo ma aha u gargaara u deeqa walaalihiina wax yaroo aad bixiso ayaa waxa ay badbaadinaysaa naf dadka maalka haysta oo ilaahay nimcada siiyana waxaan leenahay wixiina wax kala baxa idinku wax weyn la baxa insha allah haddana waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq kusoo dhawow
aad u mahadsan yahay yuusuf suudi madaxa ololaha ee tadaamun gurmadkan dabcan waxaan ka wadnaa hadda gobolka bari oo aynu ka samaynayno tabarucaad ama fundraising hadda sidii loo yaqaano oo aan rabno insha allahu tacaala bulshada gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso inay ka qayb qaataan dabcan faahfaahinta barnaamijkan waxaa inoo dhameeyey suudi madaxa mashruucan waxaan inoola jooga oo sharaf inoo ah guddoomiye ku-xigeenka mudan ciro nabadoono xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan ololaha gargaarka abaaraha ee gobolka bari tadaamunna ay horseedka ka tahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan tadaamunna waxyaalo badan bay mar walba ka qayb qaadataa waa la socotaan dadkii qaxootiga ahaay oo yimi meeshii wixii ay ka qayb qaadatay iyo qaybtii lixaadka lahayd mar walbana waxay u taagan tahay u taageeridda ummadda tabaaraysan sidaas awgeed annagoo ah nabadoonnada aad iyo aad baan barnaamijkan usoo dhawaynaynaa waxaana ballan qaadeenaa inaannu la shaqayno ilaa marka u dambaysa dadweynaha gobolka bari waxaan ku dhiirigelinayaa guri walba waa la tegayaa guri la dhaafayaa ma jiro waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad guri walba wixii awoodo ridda ha la fadhiisto baabuur baa sidaas u marayso waa lagu ridayaa maantaoo kale wax lama dhigto wixii aad iska hormariso waa wax berri loo aayaayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad ololahan ballaaran ee tadaamun ay madaxda ka tahay iyo gobolka ay wadaan aad baa u mahadsantihiin anigoo ku hadlaayo magaca xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso ahna ninkii shacabku dadkii matalayey maadaamaanahay inaan kelmadayda ka dhiibto waxaan leeyahaa dadka waxaan ugu baaqayaa masej u gaarsiinayaa oo halkan uga diraayaa inay u gargaaraan walaalahood wamaa tuqadimu bale lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayr waacdama ajr nebigu wuxuu xadiisku yidhi war maxaad u jeceshihiin waxa aad leedihiin oo u necab tihiin waxa aydinkaan lahayd waxaa la yidhi oo yaa jecel nebiyo nebi allow waxa aanu leenahay waa maxay oo aanu necabnahay waxaasi annaan lahayn oo jecel lahay waa maxay wuxuu yidhi waxaad leedihiin wixii aad horumarsataani oo geysataan aakhiro laakiin waxaad jeceshihiin wixii warisa ah oo laydinka dhexlahay dadka waxaan ugu baaqaya ugu baaqaya dadka ganacsatada aqoon-yahanka bulshada ururka haweenka dhallinyarada nabadoonnada isimada dawladda xildhibaanada mas-uuliyiinta meel ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa nin kasta oo nin wax dheer inuu wax siiyo oo quudintaa uu ka qayb qaato ilaahay hortiina uu kaga sugo isagoo aan u jeedin inuu isagu geysto laa nuriidu minkum jasaa'an isagoo aan kaga doonihayn laakiin isagu ka qayb qaadanaya dadkana saasaan ugu baaqaynaa haddaad adigu dheregto oo guriga ku xigta uu baahan yahay cajala lahu lcuquubaaba lagu dadejinaya dee waxaad cuntana dee cudur baad ka qaadaysaa waxaan doonaynaa in arrintaa la isu taago si fiicanna looga qayb qaato waa walaalaheen waa gurigeenni waa dadkeenni ilaahay horti waxaanu ikhwaanay fillaahi ikhwaanay fillaahi waxaanu masaj ku gaarsiinaynaa inay arrintaa ka qayb qaataan una qumaaniin isuna taagaaniin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasaan kusoo gaabinaya hadallada aad ka dhegaysateen waxay ahaayeen madaxa ololaha tadaamun ustaad yuusuf soodi iyo gudoomiyaha islahyadaasi tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq iyo xubno kaleeto oo golaha deegaanka degmada boosaaso ka mid ah haddaba gabagabadii kulankaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro oo isagu ka mid ahaa dadkii mas-uuliyiinta heer gobol ee ka qayb galay kulankaasi ayaa hadal uu ka jeediyey madashaasi waxa uu ku yidhi xubnaha ololahan ballaaran ee insha allahu tacaala maanta halkaan lagu dahfurayo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha si uu gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari si uu isu- si rasmi ah si uu noogu furo marka gudoomiye kusoo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحة تضامن xildhibaanada tiimka shaqaynaya nabadoonada saxaafadda waxaan idinku salaamaya salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan maanta daha furaynaa ololaha gargaarka abaaraha gobolka bari ee ay wado hay-ada tadaamun maaha in la yidhahdo puntland puntland waxay leedahay guddi la yidhahdo guddiga abaaraha puntland kuwa kan waa gobolka bari bay u gaar tahay ururka waxa weeye ko- een, waxa weeye ololaha gargaarka abaaraha gobolka bari waxaana noo qaabishay hay-adda tadaamun iyadaa haddii lahaydmo shaqadaa qabanaysa haddii lahaydmo iyadaa magaalada gelaysa iyadaa soo ururinaysa wixii fanriisina magaalada laga ururinaayo dhinac kale waxaa ka socota lacag la ururinaayo een, hadhowtana waxay soo celinayaan haddii lahayd maayo si wada muuqdo transparency bay ku keenayaan sidii dadka loogu qaybin lahaa iyo meelaha haddii lahayd ma ugu liita gobolka iyo iyaga iyo guddi caynkaas ah oo aan ka koobannahay kulligaya isugu jiro baana hadhow qayminaysa dadka islaamka ah oo haddii lahayd ma abaaraha haysto dhibaataysan u qaybinaysa aad ba marka waa fadaa furan yahay laga bilaabo saacadaas waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah oo naas oo- oo oo haddii lahayd maayo waddanka jooga magaalada boosad jooga nin walba inuu la baxo wixii uu la bixi karo walaalahooda dhibaataysan oo jooga haddii ilaahad may baadiyaha kuwa baadiyaha ka soo xorooday xooluhu ka dhammaadeen iyo kuwa haddii ilaahad may weli ku haraba in biyo haddii la siin karo haddii raashin la siin karo haddii la siin karo teendhooyin haddii la siin karo bustayaal qof walbi haddii ilaahad may uu wixii uu la baxo uu helaya haddii ilaahad mo een, ilaahayna miisaankiisa xasanaadka ugu daraya marka waxaan leeyahay waa inoo furan tahay laga bilaabo saacadaas shaqo wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro ayuu kaasixa wagaag maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta xukunno dil iyo xabsi daa'ir isugu jira waxaa ku riday rag maxkamaddaasi ay ku heshay inay ka tirsan yihiin daacish kuwaasi maxkamaddu ay sheegtay inay qirteen dembiyada lagu soo oogay sida xukunka maxkamaddaasi lagu caddeeyey ragga la xukumay qaarkood waxay ahaayeen saraakiil tababar oo daacish ah xukunkaasi maxkamadda ciidamada ee maanta waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan waxaana hadalkiisii u ahaa sida maantaba taariikhdu tahay labaatankii bishii koob iyo tobnaade laba kun iyo shan iyo laba kun iyo lix iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol iyo dembiyada culus waxay u fariisatay dacwad ciqaabeed mid kuwa eedeysanayaasha kale ah axmed aadan cabdulaahi ow cabdi ina maryan dayib ow maxamed ow maxamuud lix iyo labaatan jir ah ku dhashay ararso cabdulaahi maxamed aadan cabdi ina xaawo nuurow nuurow cali oo labiyo labaatan jir ah ku dhashay baydhabo saalax xuseen ibraahim miidow ina de- in- ina deyran nuur cismaan shan iyo labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay cabdifataax jamaal cabdi ina maryama cabdi cabdulle sagaal iyo toban jir ah ku dhashay afgooye farxaan cabdulaahi faarax ina niciimo axmed cali shan iyo toban jir ah ku dhashay guriceel cabdirisaaq xayi dacar ina xaawo salaad labaatan jir ah ku dhashay boosaaso cabduqaadir mahad nuux ina ina axado xasan labiyo sagaal labaatan jir ah ku dhashay boosaaso cabdikariim siciid cali ina caasho xasan labaatan iyo sagaal jir ah ku dhashay boosaaso maxkamaddu markay dhegaysatay hadda xafiiska xilaalinta maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca qareemada maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca eedeysanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay golgaarka eedeysanayaasha ingiriiska maxkamaddu markii ay ku qanacday qaraarka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka daacish xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed aadan cabdulaahi aw cabdi inaa maryan طيب أو أحمد لواتن الحجرة كل شيء رأسه كم لها توبرياشي روك داعش يو الشباب محكمة حكم تيديل توقشا عبد الله محمد آدم عبدي إن حاول نور وعليو لبي لواتن جرة كل شيء بيدو توبرنا كسو غاتي شلمبود كان صدق على مي محكمة حكم تيديل توقشا صالح حسين إبراهيم ميدو إن ديرن إن ديرن نور عثمان shan labaatan jir ah ku dhashay gobolka baay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im cabdifataax jamaal cabdi ina maryan cabdi cabdullah sagaal iyo toban jir ah ku dhashay afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntay isna xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa farxaan cabdulaahi faarax maadaama uu yahay uusan qaangaar ahayn sida uu qareenku sheegay qareemaduna sheegeen sharciguna uusan qabin qofka duusan qaangaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo uusan qaanuunkuna ogolayn sharciguna ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta si loogu sameeyo isaga dhaqan celin cabdikariin cabdulaahi cabdikariin siciid cabdi ina caasho xasan siddeed iyo labaatan jir ah oo lasoo xiray labayo tobankii bisha koob iyo tobnaad wuxuu watay lixda baastooladood uu watay lix baastooladood iyo shan khasno sheegayna inuusan garanay cidda u waday iyo cidda uu u siday cidda usoo dhiibtay nin magaciisu sheegay uu yiri berjeex baan u siday maxkamaddu waxay ku xukuntay labaatan sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu waxay u xukuntay dowladda puntland lixdii baastooladood iyo shantii khasno iyo boqol iyo afartanka xabo oo rasaasta ah maxkamaddu sidoo kale waxay xukuntay cabdirsaaq xayir dacar in xaawasraad maxkamadda waxay soo celisay xorriyaddiisii maadaama uu sheegay cidda uu u soo dhiibtay baastooladaha uu yidhi cabdiqaadir rakaasta cabdiqaadir baa rakaasta isoo dhiibay isla markii markii askarigu qabtayna uu meeshii ka sheegay askarigii loo tegey ninkii la qabtay sidoo kale maxkamaddu waxa ay cabdiqaadir mahad nuux ina axado ganacsada ah waa nin ganacsada xoolaha soo roga oo yaqaan boqol iyo afartanka xabo rasaasta lagu qabtay maxkamaddu waxay ku xukuntay shan sano oo xarig ciidan ah maxkamaddu waxay u cuskatay shareecada islaamka aayadaha qur-aanka ee suurat almaa-ida aayadda soddon iyo afar iyo soddon iyo saddexaad iyo aayadda sidoo kale maxkamaddu waxay u cuskatay xeer lambar two faqradiisa labaad iyo qodobkiisa koowaad oo dagaalanka argagixisada ah qodobka laba boqol labaatan iyo laba laba boqol labaatan iyo kow qodobka laba boqol toddobiyo toban laba boqol sideed iyo toban laba boqol sagaal iyo toban laba boqol labaatan xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunkan waxaa ka furan racfaan soddon cisho ah haddii aan racfaan laga qaadan waa dhaqan gelaya racfaan soddon cisho ah waa ka furan maxkamadda racfaan ka salaysa haye ciddii racfaan aan ka qaadan soddonkaa cisho waan tirsanaynaa waa ku dhaqan gelinaa kii dil ah waa lagu fulinayaa kii labaatan sana labaatankiisaas waa laqaya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland cabdifataax xaaji aadan ayuu kaasi xab barnaamijku waxaa u dajir dhegaystayaal weli waxaad naga maqlaysaan muujadaha efm dalshir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio dalshir com barnaamijka caawa waxaa idinka imaanaya magaalada laascaanood hay-adda wadooyinka puntland ee baaha iyo jaamacadda p s u iyo sidoo kaleeto xafiidka mashaariicda ee puntland ayaa si wada jira waxay u beeriyeen warbixin ay ka qoreen qaar ka mid a warbaahintu taasoo daaranayd arrimo wax isdalmarin iyo ku tallaabsan musuq maasuq eedaasi musuq maasuq ee baaha waxaa lala wadaajiyey xafiiska mashaariicda puntland shir saxaafadeed ay si wada jira u qabteen ayaa dhinacyadaasi maanta waxay ku beeriyeen arrinkaasi eedeyneed ee horey looga daabacay cabdixakiim xuseen xasan ayaa warbixintan soo socota nabad yeesha shirkan jaraa'id oo ku saabsanaa beeninta musuqmaasuq lagu eedeeyey hay-adda waddooyinka puntland ee p h a xafiiska mashaariicda puntland laguna soo diray cilmi baaris ay samaysay jaamacadda p s u ayaa waxa uu ka dhacay gudaha hay-adda waddooyinka puntland ee p h a waxaana qabtay saddex mas-uul oo kale ah guddoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland ee p h a gudoomiyaha jaamacadda p s u iyo xogayaha xafiiska mashaariicda puntland ugu horreyntii waxaa halkaasi hadal ka jeediyey gudoomiyaha jaamacadda p s u isaga oo beeniyey arrintaasi wuxuuna sheegay inta wadda ee jaamacaddu ay u marayso waxaan shirkan janaa-id saaka u qabannay arrin ah jaamacaddu research ay samaysay oo kaga hadlaysay noocyada musuq maasuqa ee puntland ka jira ayaan muxuu ahayaa horseed media uu si uusan muxuu ahayaa xadguduba u isticmaalay jaamacaddu marka waxay xadgudubka wataa laba arrimood mid waxa weeye codretkii jaamacaddu xaq u lahayd ayuu isticmaalay isaga iyadoo aan ogolaasho loo siin waana mamnuuc in maaragtay cid kaleeto bobolayskadayso haddaan loo siin ogolaansho tan kaleeto waxa weeye reference ayuu jaamacadda qoraalkeeda u isticmaalay oo si been abuura uu u isticmaalay horseed meediya marka jaamacaddu waxay aragtaa xadgudub labadaas arrimood waxayna insha allahu isticmaali ka dhahay inay madho maxkamad inay madho arrintaa u madho cabdiqani faarax dhaashane xogayaha guddiga qandaraas bixinta dowladda puntland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in lagu been abuurtay hay-adda qandaraas bixinta puntland ayna u marayaan arrintan sifa sharciga waafaqsan waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida uu walaalkay sheegay gudoomiyaha jaamacadda b s u barnaamij ay soo daabacday horseed media website ahaan iyo journaal ahaan oo ay ku tilmaantay hay-ad ka mid a hay-adaha dowladda institutionka ka mid ah inay tahay institution si musuq maasuq ah mataqaanaa ku shaqeeya mashaariicda dalka iyo qandaraasyadana ku bixiya si mataqaanaa shuruucda aan waafaqsanayn iyo qodobka labaad oo ah in si private ah qof u fadhiya mataqaanaa meelaha lagu caweeyo ama mataqaanaa qaxwaha lagu laga cabo sawiro lagaga qaaday anigoo mataqaanaa maalin jimca ee bacda salaada duhur ka hor ay isticmaalaan iyagoo markaa mid ka mid ah kambaniyaasha ama ganacsatada reer puntland oo meesha fadhiyey sawirkii ay wada qaadeen ay naga wada qaadeen kabacdina ay dhaheen waxa aan ay ka wada naqaashoonayaan ama mataqaanaa tandarkii isaga ahaa ee waddada gaalkacyo iyo garowe labadaa qodob oo ah laba qodob oo mataqaanaa character assassinationa oo magacayga iyo sawirkayga iyo muuqayga loo isticmaalay ay horseed media ay isticmaashay cabashadooda ayaan rabaa inaan dadka u soo gudbiyo oo aan maanta halkan ka caddeeyo inaysan jirin wax mataqaanaa wax ka jiraan aysan ahayn taas oo daliilkeeda waa tan rarka ay sheegayaan oo leeyihiin ninkaas baa mataqaanaa laga naqaashoodaya ama la siiyey wiig ka bacdi bay ahayd markii furitaankiisii warbaahinta loo soo bandhigay oo la furay iyadoo markaa gacanta ay ku hayaan khubro ka timid dalka dibaddiisa oo ah hay-adihii mataqaanaa ku shaqo lahaa ama downarkii ama ji aysan ay ahaayeen arrintaasi waxay ahayd gaf weyn oo aniga laygu sameeyey iyo gaf lagu sameeyey institution ka mid a dawliya oo maanta dalka waxa uu qabtay la ogyahay dakhliga u soo xareeyey la ogyahay arrintaa ayadaa wasaaradaha ay la shaqeeyaan iyo hay-adaha ay la shaqeeyaanna mataqaana ay ku qanacsan yihiin systemka ay u shaqeeyaan oo ah institution dawliya arrintaa ayadaa marka waxaan jecelahay inaan dadweynaha u soo bandhigo wax ka jira aynaysan jirin qoraaga kafatiraha ama wargeyskaas websiteka ama journaalka hata waxa uu soo qaatay waxaana jecelahay insha allah biidnillahi kariim warbaahintan kabacdi inaan wixii legal action ah oo aan mari karno marka aan maro wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina gudoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland ee p h a ayaa sheegay in arrintan lagu eedeeyey ay tahay arrin aysan waxba ka jirin isagoo sheegay in mashaariicda hay-addu ay fuliso iyo kuwa ay fulin doonto ay sifa sharciya maraan isagoo saxaafadda puntland ugu baaqay inay ka shaqayso wax walba oo dalka wanaagiisa ah shirkan jaraa-id wuxuu ku saabsanaa beenin aan beeninayno article lagu soo qaatay markii ugu horreysay journaalka horseed media iyo website-ka sahan oo labadaba hal nin oo muwaadin reer puntland uu midna leeyahay midna uu waxa weeye sifatire ka yahay gobolka nugaal ayaan rabnaa in halkan ku beenino waxa ku qornaana waxay ahayd wax aan sal iyo raad lahayn sida mas-uuliyiinta iga horreysa ay sheegeen muwaadinka ama suxufigu wuu diyaarin karaa investigation journalism article ah oo uu ku soo bandhigayo waxyaabaha bulshada ay u baahan tahay puntland ama soomaaliya maalin ay uga baahi badan tahay in laga hadlo corruption in laga hortago corruption ma jirto maanta maalin aynu uga baahi badan nahay laakiin waxaa la rabaa suxufigu markuu samaynayo articleka noocaas oo kale ah inuu reference saxa iyo waxa weeye tixraac saxa uu sameeyo waxaan ku ammaanayaa saxaafadda guud ahaan puntland habsame u socodka barnaamijyadooda caadiga ah waxaan odhan karnaa suxufigu waxa weeye wuxuu hayaa hayaa hawl muhiima oo ummadda u hayaa suxufi saxaafaddu waa seef laba af leh afna waxbay ku goysaa wanaagga bay bay waxa weeye ku samayntaa looga shaqeeyaa afna xumaantaa looga shaqeeyaa suxufiyiinta guud ahaan waxaan usoo jeedinayaa inay afka xun aysan isticmaalin afka wanaagsan ay saxaafadda u isticmaalaan oo qalinka iyo microfonka uu noqdo mid wax toosiya waxna saxa ee uusan noqon mid wax khariba waxaan rabaa guud ahaan inaan saxaafadda usoo jeediyo saxaafaddu waxa weeye waa saxufiyiin wadaniyiinah xil baana ka saaran mashaariicda iyo amniga iyo horumarka dalka in badan bay dhacday in waxa weeye si loo maro muxuu ahay toole aan ahayn sidii sharciga waafaqsanaa laakiin annagu waxaanu caddaynaynaa saxaafaddan waa caddaynaynaa ummaddan waa caddaynaynaa in hadduu suxufigaani hayo cadeymo corruption ah iyo waxyaabo isku difaacayo inuu la yimaado sharciga hortiisa annaguna waxaan diyaar u nahay inaan u marno hab muxuu ahay toole waafaqsan nidaamka madaniga dowladda puntland aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaam alaikum raxmatullah barakaatu dadku wuxuu yidhahdaa soomaalidu jaamacadda b s u ayaa dhowaan soo saartay cilmi baaris ku aadan heerka musuq maasuq ee puntland ka jira balse cilmi baaristu ma caddayneen cid ama hay-ad si toosa loogu eedeeyey inay samaysay musuq maasuq cad oo lasoo bandhigay cabdixakiin xuseen xasan barnaamijka caweysnimo caawiye dalajer garowe warbicintaas waxaanoo diyaarshay noona soo jeedina weliya cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan isuugii hadajir ee garowe isla garowe intaynaan ka bixin xaflad lagu maamuusayay maalinta carruurta adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada garowe xarunta maamulka puntland taas oo ka dhacday xarunta wasaaradda haweenka xafladdaas waxaa looga xog warramay xaalka carruurta iyo xuquuqdooda sida uu warbixintan mar kale noogu hayo wariya cabdixakiin xuseen xasan munaasabadan oo ku aadanayd labaatanka bisha nofembar maalinta carruurta adduunka ayaa lagu qabtay magaalada garowe gaar ahaan xarunta dhexe ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland munaasabadda waxaa ugu horreyn ka hadlay sarkaal ka socday hay-adda unisef una qaabilsan qeybta dhowrista carruurta wuxuuna ka hadlay ahamiyadda ay leedahay in carruurta la siiyo xaqa ay leeyihiin iyagoo aan lagu tacadiyeyn bismillahi raxmaan raxiim magacay waxaa la yihahdaa kamaal nidaam waxaan ka shaqeeya hay-adda unisef qaybta dhowrista ciyaalka ciyaalku waxaa moodaa inay na tuseen fikradahoodii waxay tabayaan iyo waxay jecel yihiin si weliba habaysan oo suugaanaysan oo ah maaragtay shay sida soomaalida wax ku fahmi karaan iyo weliba si farshaxanimo ku jirtana leyla aad u maasanta barnaamij fiican baan ka soo baxay iyo si farshaxanimo ku jirtana way nagu tuseen waxay tabayaan iyo waxay rabaan iyo waxay jecel yihiin intaba run ahaantii waxaa la yidhi waa maalinta ciyaalka laakiin anu waxaan qabaa anoo ahmiyad gooni siina ciyaalku inay maalin walba leeyihiin maalin walba inay maalintooda tahay maxaa yeelay ciyaalku waxa weeye waa jiilkiina bedeli lahaa ciyaalku waxa weeye waa waa waa ubaxeeni weeye oo maalin walba isha ay ku raaxaysanaysay annagana waxaan kaga baahan yahay maadaama aynu nahay dadkoodii ama waalid aanu nahay ama ama au nahay adeer iyo iyo eedda iyo wax walba guud ahaanba waxaan nahay inaan muujino inaan ciyaalkan aan aan siino wixii ay xaq u leeyihiin laba annaga ay tahay inaan u door qaadano inaan maaragtay sheeciyaalkan uga tagno waddan wanaagsan oo nabada oo amniya oo hanaankiisa hogaamiyeed iyo hanaankiisa dowladnimo uu dhisan yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland mudane abshir ow yuusuf ciise oo kulankaasi hadal ka jeediyey waxa uu ku baaqay in carruurta waxbarashada la geeyo laguna dadaalo sida carruurta wax loo bari lahaa mid diin iyo mid maadiba waa sida uu hadalka u dhigay carruurta inaynu number one waxbarashadeeda ku dadaalo oo waxbarashada labadeeda qaybood isu dheelitano ilaahayna siihaada bifadli rabbi mid diineed baynu haysanaa iyo midda maadiga labadaasa carruurta loogu roonaada waa ina horta carruurta horta xabadaas aynugu talagalnaa number two carruurta xuquuq bay leeyihiin oo inaka saaran dadka waaweyn dadkaynu nahay carruurta xuquuqdooda oo dhammaystiran baa loo baahan yahay marka carruurta si fiican u korisid bulsho fiican oo qurux badan bay noqonaysaa oo caafimaad qabta bay noqonaysaa oo horumarsan dalba dalku carruurtiisa uga dadaal badan yahay oo xuquuqdooda hagaajiyo ogow baa looga horumarsan yahay haddaad caruurta markaa liidid oo aad dahdashid oo waxbari weydid hadhowdi mujtamacaasaa dadka bedelmaya waa finish ugu dambayntiina wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland anise cabdiqaadir xaaji muumin oo munaasabadda hadal ka jeedisay waxa ay ku dheeraatay arrimaha carruurta iyo waxa uga degsan wasaaraddeeda iyadoo ugu dambayntiina sheegtay in wasaaradda haweenku ay ka qayb galayso ololaha dadka abaaruhu saameeyeen biyo loogu dhaaminayo maanta waxa weeyaan axad bisha koob iyo tobanaad labaatankeeda labada kun iyo lix iyo tobanka waxaanu halkan kusoo bandhignay barnaamijkii maalinta carruurta adduunka dabcan maalin walba waa in loo dabaaldegaa carruurta waa in la qiimeeyaa la dhiirogeliyaa wax la baraa la kobciyaa maskaxdooda qalbigooda jirkooda caafimaad ahaan waxbarasho ahaan iyo dhiirogelin ahaanba runtii ka wasaarad ahaan waxaan aada uga shaqaynaa inaan ogaano dhankii siyaasadda aasaasno hababkii kala duwanaa ee lagu hagayey barnaamijyada kala duwan ee carruurta si carruurta puntland ay u noqoto carruur tayaysan u noqoto carruur u diyaarsan mustaqbalka caafimaad ahaan tacliin ahaan iyo maskax ahaanba wakti la geliyo tamar la geliyo dhaqaale la geliyo waalidkan uu fahamsan yahay waxaa halkaa ka imanaysa ama ay la mid noqonaanayaan sidii beer waktigii la rabay la geliyey beertaasoo qofkii uu u hagarbaxay lahaa saasoo kale ay waalidiinta la mid yihiin marka carruurta arkaysaan waa carruur xadaano iyo dugsi hoose dhexe isugu jira iyagaa maanta barnaamijka xidhanaya iyagaa ka qayb qaadanayay iyagaa hawshaaneeta loo qabtay waxaan rabnaa dhammaan gobollada puntland oo dhan inay barnaamijyadan oo kale ka faa'iidaystaan markaan gaadhsiino waxaan oga mahad celinaya isuduwayaasha iyo ururada haweenka oo ay guddoomisada ugu horreyso siday uga qayb qaataan horumarinta barnaamijyadan iyo shuruucda aan u dejinno sidii loo heli lahaa carruurtayaysan aad baana runtii ugu faraxsanahay marka runtii horumar waxaa lagu gaaraa inaan carruurteenna aan kor yeelno sida diinta na farayso sida sunnada nabiga alay slat slam ku xusan inaan noqono ummad diintoodana xajisanaysa dhaqankooda xajisanaysa isku duubnaata intaa kadib dhanka abaaraha haddaan ka hadalno ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba waan ka shaqaynaynaa sida wasiir abshir uu ka dhawaajiyey haweenka ururada haweenka runtii iyadana sidoo kaleeto oo khadro warsame ee runtii aad uga qayb qaadanaysa in annagu aanu ka qayb qaadanno aanu ku dhex jirnaa sidii loogu aruurin lahaa dadka ku tabaaloobay ama ay saamaysay abaaruhu ilaahay weynaa waaxidka ahaana waxaan ka baryaynaa roob khayr qaba inuu ilaahayna siiyo
cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljer garowe warbixintaas weli cabdixakiin xuseen xasan ayaa inoo diyaarshaynona soo jeedinaya برنامج تعاوي سلمي عاوي دشر خياتنا اللي جيتنا يتاعي عاوي انت تيو كو ايهان وعبد عمر جديد لا سعودتين برنامج تعاوي وفدين كيما انا مقرر الافعان وثاني كرة وعلي بكتغيا نبكري